waa lahaa afhayeenka lixda gobol maantaan muslimiin magaalada baydhabo wadahadal baan u nimid laba qaybood baanu kala ahayn dowlada waa gor galbeed ayagoo hadda siyaasaday u socotee ninkan arrimaha bulshadaan u soconay markaa kadib maaragtay runtii waxaa soo baxday markii lasu yimi deynta caalamkii oo maaragtay maamulkii koonfur galbeed iyo markii lasu yimi dowlada federaalka ah laakii waxaa soo baxday maaragtay nimankii ajanabiga ahaa iyo dowladii waxay yidhaahdeen jubbaland maamul la yidhaahdo oo dhowr bilood u hartay oo maaragtay madaxweynuhuna uu soo saxeeyay bes caalamkan ay wax-ku-uriyad baa jartay marka sidaa darteed hadda maaragtay suurtagal maaha maamul meel uu ka dhisan yahay midkel hadda inaan kasii daba magacaabno marka sidaa darteed maaragtay wakfiga umeelgaarka sida u dhiman waa wax yar markantaa yarta hantiga ka dhamaanayso inunkiina maamul dhistaan markaa kadib waa sukinkeenayna hadba wixii maslaxad loo arko ayaa la qaadana tan waxaas ay soo jeediyeen annagana dadkaygu wuxuu ahaa maaragtay dad baaba'san oo u baahan maamul dabadambeen u baahan buu ahaa dhibaatooyin badanna lagu hayo dad aan u dhalan degaankana aada u dhibaataynayo marka soomaalidu waxay tidhaahdaa hadba sidii loo jaba loo dhukin baa layidhi markaa waxaanu qaadanay annagana maamul hal sana inaan dhisno maadaama markii hore shan sana aan dhisnay maamul hal sana inaan dhisno taana bilaha u haray markii ay dhamaadaan markaa kadib sida beesha caalamka iyo federaalka uu ballanqaaday lagu kaayo keeno markaa maaragtay wixii markaa caqliga ogolaan karo halkaa maaragtay laga sii ambaqaado horta ogolaanshaha maaragtay saddexda gobol qaabkaas ayuu ku yimi mudaratay marka madaxshiino adigu ma ogolaateen hadda inaad leelataan maamul ka kooban saddexda gobol isla markaana ka madax banaan maamulka jubba ee axmed madow la hogaamiyo
adeer maamulka jubba anaka mid aan aqoonsanahayna maaha sidiisa banaanba mid aan aqoonsanahay maaha dastuurkana mawaa qabsada dastuurkana waa iska cadyahay maaragtay nidaamka uu qabo maamul goboleedka uu ka qabo waa iska cadyahay marka arrinkaas ayada arrin dulmiya bay aheyd oo adasababo laga soo abaabulay oo meeshaas waxaa lagu sameeyay in maamul goboleed dibadda laga soo dhiso sisada dastuurka kuma qorno marka wixii haddii ay aqabad noqdeen ayukiina ay ku doodayaan shalay baanu waxaa sameynay annaka marka waxay nala noqotay maadaama dadkii qaada la dhibaataynayo qaaday maamul u baahan yihiin oo mataqaanay dad dhibaato badan ku jira ay yihiin annaka waxaan ogolaanay wadahadalkaas waktigiisa markii la gaaro inaanu galno laakiin wax ma jubbaland la yidhaahdo aanu aqoonsanahay bil kulliya amba ma jiro ma garat waan gartay madaxshiino haddii aan dhinaca kale wax kaa weydiino shabeelada hoose oo iminkadan uu kamid yahay maamulka saddexda gobol baay bako iyo shabeelaha hoose waxaa iminkadan ka soconaya dagaalo beeleed marka loo filayo inay curyaamiyaan maamulkiina saad u aragtaan dagaaladaas
adeer dagaalka asaga waa midkaan hadda kuu sheegay ummadda iyada lagu dhibaataynayo oo lagu barakicinayo ay beertooda falan la-yihiin tuulooyinkoodii hasan la-yihiin oo nabadgeli ay ku la-yihiin waa maamulka maaragtay dadka aan kuu sheegay waa dadka waxaa sidaa u galayo maaha maaragtay beel maaha ciidankii maaragtay dowladda meesha joogtay ayaa ummadii baabi'inayo taas iyada maaragtay horena waan ugu hadalnay haddana waan ka hadlaynaa qofna u heshoonmayno qofna u heshoonmayno shabeelada hoose beelaha degan iyagoo maaragtay ciidankii dowladda meesha geysay ayaa ku dagaalamaya mar walba waxaan leenahay maaragtay ciidanka dowladda meesha geysay maaha ciidan dadkaas idan we maaha waa dadkii shalay dhibaatada ku hayay oo saaka mataqaanay shaar dowladeed wata meeshii la geeyay ummadii baa la barakicinaya la baabiinaya la dhibaataynaya markaasa lagu leeyahay haddana laba beelada oo dulaadabaa meesha ku dagaalamaysa adeer dadku caqligay leeyihiino waxaas wax caqliga bani aadamka ogolaan kara maaha waxaan leenahay dowladda ciidanka meesha ay geysay dadkan kalsoonadiisa ku dhumaynin dowladda eeabuur ninkiisuunbaa usoo haray waxaan leenahay ciidankaa meesha la geeyey ciidan dadkaana ay ku loo geeyo oo ummadeena dhibaato ku hayo waxaan leenahay si degdeg ah looga soo qaado ciidan meeshaas iyagu ah oo dadkeeda iyo dalkeeda u nahayo hala geeyo lama weydanayn madax shiino dagaaladan ka soconaya shabeellaha hoose maxaad isleedihiin salku ay ku hayaan maxaase ka maqan beeshan mar kasta intay soo duusho qabsanaysa dadkii reer shabeellaha hoose
adeer waxaan ku leeyahay wadanka wixii lasoo maray waa leeyahay lixdaa gobol bay ahaayeen gobolada lagu soo guulay saboobaba la baabi'iyey la barakiciyey la dhacay la dilay gaar ahaan maaragtay shabeellada hoose in gobolka bay ayaa ugu darnaa gobolada dhibaatada la gaarsiiyey annagoo kiiba xanuunkeeda uusan naga bogsoon aan soomaali lama raadinayno dowlad soo dhisnay aanu leenahay isgarabtaaga ayaa maaragtay haddana midaana lagu hayaa waxaas waa la aqbali kara maaha ujeedada laleeyahayna waa la fahamsan yahay in dadkaa meesha laga barakaciyo kala meesha lagu abuuraa la doonaya arrintaan u arrin dhici karta maaha ma suurta geli karto adeer waxaa la socotaa maalinna way marki layidhi saddexdaa gobol ayaa israacay markii layidhi niman anigu hadda hawiye ku sheegi mayee niman aada qaartiyaale meelay u jeedaan iyo meelay ka jeedaan aysan aqboonin ayaa haruur baa lanaga dhacay meeshu in la kala xishoodaa fiican annaka dadkaan maaragtay waa dadaan deefnahay waa dadaan usnalnay weliya tigii baan unahay wax umaana uma hayno ayukana sidooda banaanba waxay kasoo horjeesteen wax wanaag yihahda kasoo horjeesteen waxay rabaan sidii saliidii la marsan dadku kulkiisa idaarnaadan bay rabaan arrintaa arrin ay samaynayso maaha niman waaweynba maqlaada intay baqaano isu soo taagay oo leh dhulka iyaga ayaa digani marfe lagu halmariyay adeerkaas waa arrin idaraa dhulkaas dadka dega waa la yaqaanaa digli waxaa digli marafli iyo mataqaanay beesha bireed ayaa sigtay dhulkaas gaar ahaan diimaal annaka hadda soomaalidu shanta qabiyo ay tahay halkasta qabiyo oo kale qabiilku saddex digil ma jiro digli meebla dad aan u dhibaataynay ma jirto nimankana beertiisa meel ka bataa gabadh wuu guursadaa hoola ayuu ka dhaqdaa nina ma dhiftaynayo waxaa laisku haya waxa weeyaan anigu saakadan haddaan inta ka baxo gaalkacyo tago gabadh soomaaliyeed baan guursan karaa guri baan dhisan karaa mataqaana ganacsi baan ka samaysan karaa laakiin gaalkacyaan maama u samayna ma dhihi karo waa waali midna kuma dhigan arrintaas waxaa laisku haya waxaas wey qofkii meesha beer ku leh oo guri ku leh oo asi ku leh asiga oo iska leeyahay cidna ma daba taagneen nin barakaynayo ma jiro nin boobi baksi beer ku qabsaday oo guri islaamno haysto gabar aabahay dhalay aan lagala xididin kudhaka ilmadhow hay hadeer meesha joogi maayo wax walba haddii dhacaan meesha joogi maayo laakiin waxaan leenahay annaka degaan uma fararuusine dadka markii abka kala qaadaan bale waxbaan halaajinaynaa si adduunyada ayuka abuurtay amal arrintaa ay ummada laga dhaafo dhibku walaagii walaalkanimaa lagu wada noolado nin meesha beer kule guri kule annaka maaragtay ma daba taagniin ummadda way isaadigtaa gaar ahaan digadi meelba si meeshaan maaragtay diimaal soomaali oo dhan way la dhibtaa nin ay dhibaataynayaan ma jiro waa dad nabadeed waa dad agooma leh ilaahii wixii ku agoonsaday ku toosan wey isbaari iyo baksi iyo lidaada ku nool ma aha walaagii walaalsanimada ha loo hogaansamo ummadda wanaag ha lagula dhaqmo ninkii shalay baksi meesha ku tagay oo mataqaana gabadan aabaheeda lagula lagula eridin ku ilmadhow haya in ninkii beer baksi haysto ninkii guri xaaladi haysto adeer meesha joogi maayo wax walba dhincan meesha joogi maayo waxaan leenahay wixii wanaaga ha laga saliyo ha la daayo bawdmiga iyo maaragtay dibandaabyada dadka laga laguhay ha laga daayo midda kale waxaan leenahay xukuumad dowladda federaalka ah waa dowladii aanu soo dhisnay wey annaka haddii aanu lahay digada midafda keliya odayaashii dowladda soo dhisay ilaa toddoba ayaa la dilay oo maaragtay gambani aanu ku baxay ilaa shanna waxay ku dhinteen maaragtay daryeel la-aan bay u dhinteen maaragtay urada daaweyn kali bay u dhinteen haddan annaka afar iyo labaatankiisa waan usoo taagannahay soomaali maslaxadeedaan usoo taagannahay dowladda waxaan u sheegaynaa ummadda ha laga daayo ayaa ka wakiila bulshada soomaaliyeed ee waxaan leenahay baarlamaanka arrintaas indhadheera ka fiiriyo waa la jiray qodobkaasa laansaxiyo keliya meesha u fadhiidine waxa ummadda aad wakiilka ka tihiin lagu hayo antaad hoos u fiirisaanin ka hadla
madaxsiina adoo mahadsan beeshan hadda aad sheegtay dhawaanahani waxay si weyn u hadan haysay maamulkana saddexda gobol ininkadana ku heshiiseen adinka iyo sidoo kale raggii kale ee horkacay maamulkaasi waxaa iminkadan ay iclaaminayaan sida muuqata inay ku qabsanayaan dagaal islamarkaana shabeellaha hoose marnaba aan laga xukumi karin magaalada baydhabo taasi maxaad ka leedihiin haddii aad yihiin hadii ugu cadcadda maamul sameynta gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya
hadeer waxaan ku leeyahay waxaas wax lagu quflo wey waxaas wax lagu quflo wey sacadaa in waktiga hadda aan joogo in la qabsan karo ma jirto in la qabsan karo ma jirto dadna mi bani aadamnimo xisooba baa lagu jira ma oliye nin la qabsan karo ma jiro ninkii walaalsanimii wanaag aan rabin laga jeed baan leenaya hadduu diidana shakan gacanta ka geynayna annaka gacana dowlad maamul baan ku dhisinaynaa gacana dhulka iyaga ayaan ku difaacayna cid kale ku guuli mayno nin wanaaga walaalsanimona nagula joogana dhibaateyn mayno ninkana dhibaateynaayana waxaan leenahay abeer lama qabatee laga joog baan leenahay arrintaas ayaga arrintiisa galaysa maaha wax la qabsan kara ma jiraan mana dhici doonaan mana dhacayaan ma garan